iminkana bal fiiri taswiirta saddexaad naciimo an ruut waxay noqdeen kuwa masaakiin oo markaas waxba haysan maalin maalmaha ruut ayaa tidhi bal aan taga beerta oo aan meelahaasi wax hadhuudha ama badar ah ma gelle ee ka soo urursado oo naciimna waa ay ku raacday in ruut ay beerahaasi markaasi bal wax cuntaa uga soo raadiso waxyaalaha ku hadhay iyo waxyaalaha daadaatay marka beerta la goynayo taasina waxay ahayd beertii ninkii taajirka ahaa ee bo'as ninkii bo'as markuu arkay gabadhii ruut oo beerta ku dhex jirta waxauu yidhi maxay tahay gabadhani oo waa tuma oo ninkii beerta markaasi maamulayay baa yidhi waxay ka timid dhulka mo'aab waxayna la socotay dumaashideed ama sodohdeed oo waxau ku yidhi iyada adigu beer kaleeta ha tegin tayda joog nimankan shaqalahaygana waxaan u sheegay in aanay ku dhibin oo si fiican bad halkan wax uga guran doontaa markaas ayay ruud u sujuudday ninkii bo'as oo waxay ku tiri sidee baad iigu naxariisatay oo aad u garatay inaan ahay gabadh shisheeye ah bo'as ninkii taajirkii baa ku yidhi waxaan maqlay sheekada in aad nimankaagii iyo naagtii sodohdaadaba aad u fiicnayd oo bal jacaylkaagu siduu u weyn yahay waxaad ka timid dhulkaagii dadkaagii aabbaha iyo hooyada oo waxaad soo raacday naagtan taasina waa jacayl aad u weyn ilaah ayaa ku celin doonaa oo ku abaalgodi doonaa waxa wanaagsan ee aad samaysay ruutey markaa bo'as ninkii taanjirka ahaa waxa uu siiyey ruut cunto ay cunto oo waxa uu siiyey midho fara badan ilaa markii ay ka dharagtay intii hadhana ay u qaaday gurigii oo bo'as waxa u oggolaaday ruut oo uu sheegay shaqaalihii in waxyaabaha qaarkood loogu sii daayo beerta marka la jarayo ayna jawaanka la qabato marka lagu gurayo oo waxa ay doonto ay qaadato oo markii qorraxdii ay sii dhacaysay gabadhii ruut waxay haysatay midho aad u badan ama gelay fara badan oo ay gurigii u qaadaysay nimco ama nimoon waxa ay weydiisay ruut oo waxaan oo badar oo geleeya halkeebaad ka heshay ruut waxa u sheegtay in ay ka soo guratay badarkan ninkii taajirka ahaa ee bo'as markaas ayay nimco ama nimcoon tiri haa ninkani waa ehelkeenna ee sidaa ogsoonow ilaah ayaa barakeeye